زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين إيه إن شاء الله تعالى waxaan halkan ku qaadan doonaa dersigeenii sagaalaad ee buugga gargaarka degdega ah ama fast aid waxaan kusoo jirnay een, calaamadaha nolosha aadamiga ah waxaan kusoo sheegnay inay ahaayeen afar ee ugu horeeyey een, cadaadiska dhiigga ee dikaanka wadnaha een, neefsashada bani aadamka iyo heerkulka jirka bani aadamka waxaan soo qaadanay heerkulka jirka bani aadamka waxaan kaloo soo qaadanay cadaadiska dhiigga waxaan kaloo soo qaadanay een, garaaca wadnaha ama dikaanka wadnaha uu sameeyo halkan waxaan ku qaadan doonaa midda afaraad ee ugu dambeysay oo ah neefsiga ama respiration neefsiga qofka bani aadamka uu sameeyo ayaan cashirka aan ku qaadan doonaa insha allahu tacaala Ee, waxaa noo raaci doona cashar kale aan kusii daba qaban doonaa qayb ka mid ah ee, markaan ka baxno vital signska neefsigu waa habka xubnaha jirka ay u gasho ama ay u galaan oksijiinta iyadoo ay la socoto gaaska ama hawada loo yaqaano atmosfeerka haddana loogu soo saaro carbon dioxide ama hawada wasakhaysan oksijiinta ayaa jirka gelaysa waxaa lasoo saaraya carbon dioxide ama hawadii wasakh- wasakhaysnayd ee uu jirka soo isticmaalay haddaba neefsiga waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kale ah inspiration iyo expiration neefta oo la qaato oo qofka baniaadamka uu qaato oo loo yaqaano inspiration iyo midda lasoo saaro oo loo yaqaano expiration Ee, waxaan kala qaadanaynaa marka labadaa inspiration maxay tahay waa neefsiga ku dhaca gudaha neefmareenka baniaadamka ama isbedelada unugyada dhiigga waxaana loo yaqaanaa inspiration ayaa loo yaqaanaa expiration neefta dibadda usoo dhacdo waa neefta ka dhacda dibadda ama hawo qaadashada sambabada ayaa loo yaqaanaa expiration Ee, neefta oo dibadda usoo baxda ayaa waxaa loo yaqaanaa expiration macnaha neeftii la qaatay ayaa waxaa loo soo saarayaa dibadda sambabadii ayaa intay hawo qaataan oxygen ah waxay soo saarayaan marka neeftan marka expiration ayaa loo yaqaanaa haddaba neefsigan waxa uu ku xiran yahay da-da qofka ayuu ku xiran yahay cabirka neefsigan marka ee qofka degan oo caafimaad qaba waxaa laga doonayaa neefsigiisa daqiiqadii inay noqoto sida tan dadka waaweyn ee shan iyo toban sano ilaa siddeetan jirka ah waxaa laga rabaa daqiiqadii inuu neefsado laba iyo toban ilaa labaatan jeer caruurta ee lix sano ilaa laba iyo toban jir waxaa laga rabaa daqiiqadii inay neefsadaan labaatan ilaa soddon jeer caruurta yaryarka ah ee halka sano iyo wixii ka yar daqiiqadii waxaa laga rabaa inay neefsadaan soddon ilaa afartan fiiro gaar ah ilmaha yaryar ee xanuunsan isla markaasna neefsanaya daqiiqadii lixdan jeer iyo in ka badan waxaa laga yaabaa inay qabaan cudurrada neefmareenka sida qaarjeexa ama oofureenta iyo wixii la mid ah haddaba neefsiga waxa uu yaraadaa xilliga hurdada wuxuuna bataa xilliga fikirka iyo shaqada badan iyo jimicsiga haddaba neefsiga marka uu saa'ido waxaa loo yaqaanaa hypercapnia neefsiga marka uu zaa'ido tiradii loogu talagalay uu ka bato waxaa loo yaqaanaa hypercapnia marka uu hooseeyana neefsiga waxaa loo yaqaanaa hypocapnia marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa hypocapnia ayaa loo yaqaanaa Ee, dersigii vital scienska halkaas ayuu ku egyahay waxaan ku daraynaa marka ee, dersi kale ee durniinka ama injectioniska ee, cirbadaha duriinada kala duwan ayaan ku daraynaa dersigan Ee, duriinka ama injectioniska la isticmaala ee, waa hab ka mid ah daawo qaadashada jirka bani aadamka iyo xoolaha intuba waxaana loo isticmaalaa si jirka loogu shubo daawo waana qayb ka mid ah xanaanaynta ama daryeelka bukaanka duritaanka waxaan dhahnay waa qayb ka mid ah ee, habka daawo qaadashada jirka bani aadamka Ee, cirbadda waxaa loogu talagalay qofka bani aadamka jirkiisa in lagu gaarsiiyo dawada dawada ee, asalkeeda waxay ku imaatay kaniini waxaa loo bedelay shurabo waxaa loo bedelay cirbad waxaa loo bedelay saboosto waxaa loo bedelay korka wax la mariyo waxaa loo bedelay wax neefta oo, oo kale loo jiito oo hawo ahaan loo qaato intuba way leedahay marka midan cirbadda marka sababta ay ku imaatay waxaa waaye qofka hadduusan awoodin inuu afka wax ka qaato waxaa lagama maarmaan ah sifo kale lagu siiyo dawada saas daraaddeed marka dawadan cirbadda ah sidaas ayaa loo isticmaalaa marka qofka oo xanuunsado oo loo baahan yahay si degdeg ah jirkiisa dawadii inay u gaarto ama fuuqbax ku dhaco si degdeg ah la rabo in loo fuuq celiyo ayaa loo siiyaa dawada Ee, waxaa loo isticmaalaa marka jirka in lagu shubo dawo oo mataqaanaa ama fuuq celin oo qeyb ka mid ah xanaaneynta daryeelka bukaanka waaye saas daraaddeed marka duriinka ama injectionsk waa sidaas Ee, waxaa loo isticmaalaa marka siyaabo kala duwan sida ee, tallaalada waa loo isticmaalaa duriinka waxaa kaloo loo isticmaalaa dawo qaadashada hadda aan soo sheegnay in qofka dawo lagu siiyo jirkiis lagu gaarsiiyo ama ha noqoto dawo eh, qalajiye ama ha noqoto xanuun baabi ama ha noqoto fuuq celin saddex waxaa loo s- duraa dadka ama bani aadamka dhiig in lagu shubo qofka hadduu dhiig u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhiig jirkiisa in la gaarsiiyo marka waxaa loo lagama maarmaan ah marka in la duro ama xidid ha noqoto ama meel kale ha noqoto intaas baa duriinka loo sameeyaa Ee, sidoo kale duriinka waxaa loo kala saaraa dhowr qaybood oo kale ah ayaa loo kala qaadaa kow ee, midda muruqa oo loo yaqaano intermuscular injection Ee, midda xididka oo loo yaqaano intervenous injection xididka la iska siiyo Ee, midda maqaarka oo la iska siiyo sida tallaalada b c g-da iyo skin testiska lagu sameeyo tijaabada maqaarka oo iyadana loo yaqaano interdermal oo iyadana la iska siiyo waa loo qaataa duriinka Ee, waxaa kaloo loo qaataa duriinka midda baruurta inta badan tallaalada ayay u badan tahay sida tallaalka mislesta oo kale oo laga qaata taasoo loo yaqaano subcutaneous injection waa laga qaataa waxaa kaloo jira ee, duriinka epidural injection duriinka oo anesthesia ah, loo isticmaalo qayb ka mid ah oo spinalka ah dhabarka dadka laga duro oo dadka qaybta dambe la suuxiyo waxaa loo isticmaalaa epiduralkaas xagga dhabarka ayaa laga siiya duriinka marka intaas ayuu u kala baxaa waxaa kaloo jira interosseous injection duriin la yidhaahdo kaligoosyada oo mataqaana sida jilbaha iyo meelahaas oo kale dadka xididada laga waaya meelahaasaa laga siiyaa duriin laga siiyaa marka duriinta intaas ayuu u kala baxaa Ee, qaybta muruqa qaybta xididada qaybta maqaarka qaybta baruurta qaybta xangulaha iyo mataqaana ebiduralka dhabarka iyo qaybta kaligoosyada iyo jilbaha intaba waa loo qaataa duriinka marka intaas ayuu u kala baxaa Ee, darsigeeni sagaalaad halkaas ayuu ku ogyahay wajazaakum allahu khayran طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعدت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري